mid ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay baarlamaanka inaanu ahayn meel ay dad wanaagsan joogaan cusmaan dubbe oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay baarlamaanka inaanu ahayn meel ay dad wanaagsan joogaan wuxuu sheegay in qofkii doonayo inuu muddo dheer ka mid ahaado baarlamaanka dowladda federaalka uu ku qasban yahay inuu tuuriyadiisa badato sida uu warka u dhigay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa lagu yidhi baarlamaanada waxbaa la yska dhiciyaa ninbaa aabbihiibaa waaniyey wiil yar wuxuu ku yidhi aabbo dadka wanaagsani adduunka kuma waaraan dadka wanaagsan adduunka kuma waaraan sidaa uu ogow subaxdiibuu intuu dhagxan urursaday dariskii oo dhan soo tuuriyey oo soo shiiday ila ma rabo inuu inuu adduunka barya sii joogu rabaa horta baarlamaanadu waa iska saahso haddaad rabto inaad barya sii joogto tuuryadaaduna waa inay iska badato